barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawd iyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha labayo tobanka bisha juun sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwan
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan farqiga u dhexeeya sugaanyahankii hore iyo kan maanta kuwo waxaa jira tusaale ahaan gabay uu qof hore tiriyey inay sheegtaan iyagu kuwo noocaas oo jirayaan kuwo waxaa jiri karaya in ay kaga soo darsadaan beydad ka mid ah inay beydad ka mid ah beydka inaad sidiisii u qaadatid ee waa khalad laakiin inaad wax ka bedeshidoo wixii wax u eg aad keentid iyadu waxa la yihahdo suugaanta xeerarkeedu waa dhigayaan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka mandhaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xagaagan musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ku guddoomi doona magaalada jacksonville ee gobolka florida kadib markii kulankaasi inuu ka dhaco magaalada charlotte ee gobolka north carolina uu ka soo wareejiyey sababo la xidhiidha shuruudaha gobolkaasi uu ku soo rogay bulshada ee ah inay kala durkaan sababo la xidhiidha xanuunka covid nteen aawadeed guddoomiyaha guddida heer qaran ee xisbigan jamhuuriga rona macdaniel ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in howlihii rasmiga ah ee xisbiga lagu qaban doono magaalada charlotte hase yeeshee dabaaldega calamasaarka musharaxnimada donald trump loo wareejin doono magaalada jacksonville ee gobolka florida nin u dhashay dalka norway oo dilay walaashii u dhalatay dalka shiinaha oo ay isku hooyo ahaayeen oo kadibna rasaas ku furay masaajid sanadkii hore ayaa lagu xukumay khamiistii koob iyo labaatan sano oo xariga waana ciqaabta xabsiga ee ugu badan sida uu qabo sharciga dalka norway philip manishouse oo laba iyo labaatan jir ah ayaan wax cafis ah amaba qoomamo ah ka bixinin dembigiisa waxaana uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu dhiig intaa ka badan daadiyo dacwad oogayaasha ayaa ku tilmaamay inuu yahay qof aad khatar u ah garsooraha maxkamadda ah ayaa meesha ka saaray doodaha difaaca ee ah in manishouse uu waalan yahay kaas oo sheegay inuu naftiisa iyo kuwa kaleba ka difaacayo siduu hadalka u dhigay cadowga uuna rumaysan yahay in cadaanka uu ku dhow yahay in uu ciribtirmo manishows waxaa lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ka hortag ah kaas oo la siiyo dembiilayaasha loo arko inay khatar ku yihiin bulshada manishows waxa uu dilay walaashii oo toddobiy toban jir ahayd isagoo afar jeer ku toogtay qoriga lagu ugaarsado waxaa walaashii laga soo kaxaystay dalka shiinaha si loo korsado markii ay laba sano jirtay hooyadeedna markii dambe waxa ay guursatay manishows aabihiis laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad degaysanaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaatanna aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaheenna laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeeni sooyaalka abwaan jaamac ismaan saleebaan oo ka mid ah halabuurada gobolka sool waxaana kaga hadli doonnaa gabayga iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan dhallinyarada jaamac ayaa waxa uu tiriyey gabayo geeraar iyo heese kala duwan waxaana dul istaagi doonnaa muhiimadda gabaygu iska leeyahay iyo doorka haatan ee abwaanada dhallinyarada ay ka qayb qaataan iyadoo barnaamijkeennana inta uu socdo aanu ku soo qaadan doonno gabayada qaar bismiillaahi raxmaan raxiim cabdikariin aad baan kuu salaamayaa adiga iyo idaacadda v o a iyo dhegaystayaashaba barnaamijka waa ku dhowahay waadna mahadsan tahay dhallinyaro fara badan baa jirta oo hadda si weyn gabayada iyo dhaqanka hal abuura oo tiriya bal ka waran muhiimadda iyadoo dhallinyaradu ay ku dayanayaan dadkii hore gabyaaga ahaa deegaanada soomaalida sida weyn caanka ugu ahaa qaarkood iyagoo aada u daayar ay kusoo biireen gabayada iyo geeraarka bismiillaahi raxmaan raxiim haddii aynu waxaa la yidhaahdo isdul taagno muhiimadda ay leedahay suugaanta iyo dhaqankuba dhaqanku macnihii waxa uu sheegayaa qofkani waxa uu yahay haddii aan qofku dhaqankiisa aan waxba ka aqoon amaba uu yahay dadka tusaale ahaan aan dhaqanba lahayn waxay noqonaysaa in qofka jiritaankiisu inuu muran galo marka qofku hadduu tusaale ahaan dhaqankiisa iyo suugaankiisa tix raaco waxaa gelaysaa waxa la yidhaahdo qabweyni ama waxa la yidhaahdo inuu qof sharafle u muuqdo inuu u muuqdo tusaale ahaan qof wax uu waxa la yidhaahdo iska daayo oo waxa layidhahdo laga wanaagsan yahay qofku inuu ku baraarugo qofku inuu waxa layidhahdo waxa xune ay tahay in la iska ilaaliyo uu waxa layidhahdo ka digtoonaado in uu waxa layidhahdo qofkaasi uu ku dig baraarugo waxyaalaha ay tahay in la qiimeeyo in la muunadeeyo dhaqankeeni waxbuu ilaalin jiray waxbaa la iska dayn jiray waxbaa la isfari jiray iminka haddaynu u nimaadno suugaanta iyo kaalinta ay geli karayso suugaantu iminka waxaa la yidhahdo kaalin waxaa la yidhahdo muhiima ayay buuxin karaysaa maxay buuxin karaysaa beydka suugaanta ahi wuxuu soo koobi karayaa war badan marka waxaa lagu kaydin karayaa taariikhdii waa lagu kaydin karaya oo hal beydo suugaana ayaa macnihii maxaa lagu sheegi karayaa taariikh aada u ballaaran baa lagu sheegi karayaa oo haddii hadal lagu sheegi lahaa lumi lahaa sidoo kale waxay waxa la yidhahdo ka qayb qaadan kartaa maanta maansadu in lagu kaydiyo afkii oo afkii waxa layihahdo waxaa la dhici karaya in erayo badan oo lumaya ay jiraan marka ninkii abwaanka ah ama suugaanyahanka ah hal abuurka ah ee maanso samaynaya waxaa muhiima inuu waxa layihahdo erayada kasii baxaya magaalooyinka dadku maadaama magaalooyin usoo wareegeen inuu ku kaydiyo suugaanta oo mar kasta oo suugaan samaynaya inuu isku dayo inuu erayada lumi lahaa inuu kaydiyo waxaa jira hadda dee dhalinyaro badan baa gabayga iyo geeraarka iyo maansooyinka si weyn ugu soo badanaya oo bulshada qaybaheeda kala duwan bal ka waran ma la odhan karayaa isbeddel baa jira in ay dhalinyaradu ay si weyn u fahmaan qaarkood tayo kolley dad badan oo hadda suugaanta xiiseeyaa way jiraan laakiin haddana dhinac kalena waxaa jirta maogtahay suugaantu dad badan waxaad moodeysaa in waxa la yidhaahdo ay noqotay wax ama waaba la odhan jiray dee inay ama murti inay noqoto ama inay madadaalo noqoto laakiin haddana in inta badan dhinacii murtida laga tegayo oo ay noqoto wax dadka maxaa tahay ama lagaga qosliyo ama qof lagu taageero oo hadduu doono qof aan wanaaguna lahaynba lagu taageerayo laakiin dad badan oo suugaantii kaydinaya oo ilaalinaya oo xil iska saaraya waa jiraan oo dadaalaya halka ay dee kuwa sida xun u adeegsanayaana iyaguna ay jiraan macnihii iminkana waxaaad moodaa in dadku qofku haddii aanu samaynin heesaha muusiga loo tumo inaanu ama suugaanyahan ahayn ama waxa layihahdo suugaantiisu inaysan dhardhan lahayn taana waxaynu waxa layihahdo dee bulshada ku wacyigelin lahayn in waxa layihahdo dee hees muusig loo tumay keliya inaanay suugaantu ahayn suugaantu inay ka guda ballaaran tahay balse dhegeysiga gabayada inay dhallinyaradu xiisayso in waxa layihahdo suugaanta heesaheeda geeraaradeeda qaybaheeda waxaaso dhan in lagu baraarugo iyaduna waxa layihahdo muhiimad bay u leedahay dadkeena waxa layihahdo dhalinyarada ah ee maanta nool waxyaabahaas sida had iyo jeer laga hadlana waxaa ka mid ah in la fahmo qaabka waxtirinta ilaalinta dhaqanka iyo afka balka war kuwo waxaa jira tusaale ahaan gabay uu qof hore tiriyey inay sheegtaan iyagu kuwo noocaasi oo jirayaan kuwo waxaa jiri karaya in ay kaga soo darsadaan beydad ka mid ah inay beydad ka mid beydka inaad sidiisii u qaadatid waa khalad laakiin inaad wax ka bedeshidoo wixii wax u eg aad keentid iyadu waxa layihahdo suugaanta xeerarkeedu waa dhigayaan oo micnihii la keeno sidoo kale maxaa jiri karaya waxaa jiri karaya dee kuwo macnihi xiise ay u qabaan gabaygii nin hore tiriyey iyagu markaa ku luuqaynaya markaa ay ku luuqaynayan waxaa laga yaabaa dee muddo markuu wado qofku sidaa u wado inuu noqdo markii dambe isagu inuu qof suugaanyahana oo tirin karaya inuu noqdo laakiin waxaan hagaagsanayn in laga been sheego oo suugaan qof retiriyey waxaa layihahdo dee xuquuqdii tirinta jaamac waxaad adigu ka mid tahay abwaanada dhalinyarada gobolka sool bal muhiimadda ay ugu jirto bulshadu inay fahanto gabaygu qiimaha uu leeyahay iyo macnaha uu dadkii hore ka lahaa dhexdooda inagoo labadaa isku xidhanaya kuwa hadda jooga bal ka waran waa si fiican kolley hadda dadku say u badan yihiin magaalooyin baa lasoo galay waa laga sii gudbay oo qurbaan la tegey waxaa luntay maxaa gabay ahaa maxaa geeraar ahaa waxaa suuragala in dad badani ay hees inay ku sheegaan waxa layihahdo inay gabay ku sheegaan oo wixii aan gaadhsiisanayn martabadii ama heerkii gabayga inuu isagoon gaadhsiisanayn in la yidhaahdo waa waa waxa la yidhahdo waa gabay markaa tusaale ahaan waayadii hore dee qofka gabya ama qofka suugaanyahanka ah qofka horta qofku hadduu hal abuur yahay macnihii waxaa u sarreysay inuu gabyo inuu geeraaro markaasuu kadib jiiftay inuu usoo gudbo inuu waxa layihahdo hees markaa wuu keensan karayay iminkase waxay u badan tahay dadka meesha waxaa kaloo iyaduna ka baxday wixii la odhan jiray golakafuulkiibaa meesha iyaduna ka baxdayoo tusaale ahaan gabayga ismaaciil mire annagoo taleexnaaloo kale wuxuu ahaa dee gabay macnihii markii ciidankii la feyliyey si xoolaha loogu qaybiyo layiri bal ka waran wixii dhacay marka meesha u taagan yahabuu ka gola kafuulay gabaygii ka tiriyey gabayga guuguule oo kale waxa layado waa nooca gabaygiisa muxuu ahaa uu u tirinayo waxa layado ninka caanaha u lisayo oo kale xuseen uu ku halqabsanayo iminka golakafuulkaasi meesha uu ka baxay marka waxaa muhiima in dadka dhallinyarada ahi laba qodob ay ku dadaalaan maanta kow suugaanta ablaablaynteeda inay ku dadaalaan sidoo kale inay dib u tixraacaan oo maansada tusaale ahaan silsiladii guba oo kale haddaad dhegaysatid waxaa kaaga baxaya erayo aada u badan oo hadhowta adiga suugaantaada ku anfici doona aynu kusoo laabanno jaamac adigu dee waxaad ka mid tahay sidaan hore uga dhawaajinay barnaamijkeenu ku jira oo barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ka imanaya magaalada laascaanood gabayo badan baa tiri sida uu ka mid yahay gabayga galiileo bal gabaygaasoo kale iyo waxyaabaha uu ka hadlay oo kale bal nooga waran waad mahadsantahay cabdikariin gabaygan galiiliya la yidhaahdaa waxaan tiriyey laba kun iyo sideed iyo tobankii anigu waxbarashadayda jaamacadeed heerka jaamacadeed heerka koowaad iyo heerka labaadba waxaan kusoo qaatay etoobiya magaalada jigjiga waagaa laba kun iyo sideed iyo tobankiina macnihii soomaalidu iyadoo meel kastoo ay joogtaba kolley waxaa la yidhaahdo aynan dee waayaheedu u saxnayn ba haddana waagaas macnihii markaa gabayga waagaasaan tiriyey si guudna wuxuu uga hadlayaa waxaa la yidhaahdo dee wacyiga ay soomaalidu maalinkaa ku sugan tahay oo anigu aan iska matelayo waxa ay tahay inay sameeyaan iyo waxa ay soo maraan tirintiisa haddii waxaa layidhaahdo aynu gudagalno wuxuu odhanaya in dhoweydba geeraaradii weyga galanuuga galoofbaan sideedii noqdiyo guranka qaarkiisa ma golaynin maansooyinkan goodi ku ahaaye gabaygiiyo tixdii waan xidho waan ka gaabsaday sidii ruux gaboobo xiskiyo garashadii waaye gabbaan iyo sidii gocor ayaan galangalcoodaya ama aar la ganay oo fallaar lagaga gowsiiyey gowsaha ayaan ruugayaa gu iyo jiilaal ama gaari dumaroo agnaar moole loo geeyey gogashaan intaa hiifaya waan gandoodaaya ama beel la galay oo dhammaan xirada loo goofshay ama beel la galay oo dhammaan xirada loo goofshay galiiliyaan la liicliicayaa gooriyo ayaani gocashada xanuunka leh waxaa gama ay ii diiday waxa aan la gooraamaya guudka iga saaran gibilkayga xaajada gubtay aan la gola soobay waxa ay la gobolaynasaa ilmadu waa galiilyada guuruma hollodo yeenaan gabadh la heesaaye asaagay ka gaafsho cidlaan galabta joogaaye goobtaan istaagaba sibay ii gundhinasaaye garhcadaagu xeeshu gabaan soo gingimayaaye gocondhada la buulaan intaa gees u ridayaaye gees kale waxaan gocanayo goobayaa jira galoof dhalaysa geel wada irmaan gunyo tira beeshay gammaanka iyo geesleyda iyo goodirka iyo cawsha gal xareeda hadhoo aan gudhayn goof biyuhu jiifo geed mudha leh goosaar macaan galal barwaaqaysan shiidaal galdhiire iyo gaas cilal guda weyn leh badgingimangeyiga aan qabnee guulle nagu beernay badgingimangeyiga aan qabnee guulle nagu uumay webiyada gufaacoonaya hirar gawaamaya gumaro iyo gaajo is-agtaal waa wax guda weyn gumaro iyo gaajo isagtaal wax gudaweyn macnihii khayraadka soomaalida dhulkeeda ku jira ee xoolo leh ee waxa layahay macdan kaydsan leh iyo haddana saynu uga gaajoodanano haddii aad istiraahid isbarbar dhigtid waa wax aan macnihi waxa layahahdo waa wax guda weyn oo isu kaa qaban la dee jaamac gabayada iyo geeraarada keliya maaha waxaa jira heeso sidoo kale dee bulshada oo kale la wadaagto heesta jirjiroolo oo kale bal waxyaabaha ay ku saabsan tahay iyo ereyadeeda iyo qisada waxaad uga jeedo oo kale bal nooga waran walaahi heestu koley waa iska wacyigelin bulshada uun maxay ahay tooy markaa waxay leedahay jirjiroore duur galay midab doori dhowr jeer hadba ducisu jiidkiid laamaha dushoodu ku dareen gataayoo midabkooda doortaa wax suu uga dan leeyahay dibindaabyo ruux wada yuu kusoo danqaabina araggiisa daaf mare arartaasi ii dihin waxsaan uga dan leeyahay dadku noocyo badanaa duruufaha u nugulaa dulqaadkoodu liitay wuxuu shalayta diiduu maanta u duryamayaa arrin dalab lahaabuu dahab kaaga dhigayaa wuxuu diidanaabuu daliilo u sameeyaa nin shalayta dayrshuw maanta dooranaya dunjigiisa mooye dariskuu hujuumaa misna wuxuu dalbanayaa inuu door ahaado dayrkiisu taliyaan macnihi waxa laga yaaba qofka soomaaliga ah inuu ogolaanin in reer kale ay u taliyaan haddana wuxuu doonayaa weligii allihii reerkooda inay taliyaan derisku hujuumaa misna wuxuu dalbanayaa inuu door ahaado deyrkiisu taliyaan dacwi buu shushubayaa darsi buu akhrinayaa diintu marsanayaa misna kuma duxaysee dembiyada la naaruu dalaq dalaq u falayaa xumuhuu dawarayaa dalow buu ka ridayaa dadku kula coloobaa misna kama duqoodee dadku ugu horeeya waxbuu kala dilaanshaa waxbuu kala dilaanshaa samuhu la diriraa xeer buu dejinayaa dadku wada farayaa samadiid ku laraya qofkii doodkodkeenuu dibna goosanaya samadiid ku larayaa misna wuu debcinayaa sharciguu ka didayaa doc kaluu u dhigayaa marmarsiinyo door iyo qiil buu daydeeyaa arrimaha isdaba yaal dallagnaanta waayaha sida loogu degan yahay diifta iyo xumaatada sida loogu diran yahay dalowyada cadaawaha sida loogu dalaqdhihi dalacsiga laqooliyo dunqaarada shisheeyaha sida loogu daadegi samihiiyo docdiisana sida looga dalandali duulaan sokeeyana sida loogu dawdabi xaqiiqada dusheenna ah sida la isu diidsiin markaan eego dalowyada mar isidhi duceeyo rabbigaa duraamo inay dunidu guurto dawankii qiyaamaha durbaankiisa yeeshaan deeqlaha kasoo tug misna idhi daliil iyo darsi laguma sheegay soo aad dambaabta macnihi waxaan is idhi ilaahay ma ka baridaa inuu qiyaamihiiba dhaco haddana waxaan is warar maad ku dambaabtaa marna idhi dantaadiiyo howlahaaga dooro cidna ha u digigaxan misna idhi dangaarihi ma daboosho waaya aad iyo aad baad umahadsantahay n heestaasi markaynu ka gudubno de badanaa sidoo kale de waxaa jira dadku qaybo badan bay jecel yihiin qaar gabayaday jecel yihiin qaar geeraarka gabayga dardaaran oo kale waxyaabaad kaga hadashay abwaan jaamac maxaa kaga mid a guud ahaana dadka barnaamijka sooyaalka dhaqanka dhegeysanaya maqashiinaya gabaygan waxaan tiriya isagana adugu waagii laba kun iyo sideed tobanka dhammaadkiisii mar aan waxa layada jaamacadda dhammaynay second degreega markaa waagaa uun baan laba nin oon saaxiib ahayn oo uu mid aada ugu ordi jiray inuu markaba maxay ahayto adugu inuu siyaasi noqdo iyo aanu hoos macnihii shaqadu waxay dee doonaysaa in hoos laga soo bilaabo qofka uu waxa layahdo soo dadaalo markaa gabay uun waxa weeye sheegaya halganka uu soo maray waalidkii waxay ka sugayaan bulshadiis waxay ka sugayso walaaliyey waxay ka sugayaan iyo wadada uu mari doono haddaynu in kasoo qaadan wuxuu sheegaya dadaalkaad muddada dheer wadeed dhidibada u aastay dhacdiidka duhurkii waxaad maalin dhalan dhooshay dhaxantiiyo habeenkii wuxuu dhabanku soo jeeday dhinacaagu jiif diiday aad hurdada dhaaftay dharaartii iyo aroortii wuxuu waxaad socodka dheeraysay waxaan dhiigba kugu duulinaad caato dhuubnaatay dhibaatada adkaysiga waxaad saartay dhabarkaaga casharkii lasoo dhigo waxaad dhuugtay eed qaybtay dheeraadna aad doontay ee dhowrtay buugaagta qoyskuna dhaqaalaha wuxuu adiga kuu dhowray dhallaankiina laga soomiyey keli laguu dhaafay maanta dhamaysay cismaan waranku dheegsiiyey cismaan aadan xuseen baaliyaada ninkaan inaan saxiibeynahay weeye waalidkii ku dhalay hooyadii soo dhibaatootay ubadkii ku dhowranayay iyo kii ku dhaadanayay bulshadii dhammaanteed mukhtaar dhiisha ku culatay ninkaana mukhtaar cabdifaarax baaliyaada waa inaanu asxaabahayn iskudalaasnahayn dheefaad u keentiya waxay dhowrayaan adi dhaqashiya waxay kaa rabaan dhexalma guuraan dhito iyo waxay filanayaan dhogorta xoolaad dhexda suunka ku adkee kole dhexda suunka ku adkee aday kaa dhursugayaane dhool da-ay mid laga dhaansadayo dholal barwaaqoobay dhaldhalaalka dheemaalka iyo dharabka saarsaaran dhir magooshay dhuuniga ka baxa dheefta laga keeno dheecaanka dhaashiga udgoon dhaal duraabayo u dhabee waxay filanayaan kolaad dhaweysaana dhibic ururtay way buuxisaa dhoomo waaweyne dhadhaab iyo haddii dhagaxdixeed ooga lagu dhaawo oo dawlis lagu soo dhuro lagu dharaarmaalo dhagaatiguba waa kii dhambale dhagaxa waaweyne wax kastoo la dhowraabo waa laga dhabeeyaaye inaad dhiriqda soo taabatiyo dhoobo mooyaane dhayal laguma helo horumar ee waa la dhididaaye dhiciddaa la yeelaa inaad dheeli liicdaayo dhowr goor ayaa lagu ceshaa dhaabid iyo tiirin afartaasi waa guusha dhalan gogoldhigeediiyo dhanka kale haddaan hoga tusayn waana kuu dhiibo xooguu dhurduhu leeyaha dhabu taqaanaaye dhaayaha dhaqaaqiisa iyo dhinaca jaahiisa dhuuxiyo dhafoorkiisa iyo dheeha muuqiisa dhuudhuub dhakaarkiisu waa dhuurigoo kale dhanka kalena dheeftiisu waa shay dhammaystiran dhudhunkiiyo itaalkiisu waa dhiiri wadareeda dhiifoonidiisuna ka adag dhuuga waaweyne surta uu dhuraayana ka roon maydhanaan geela tusaalaha waxaan kuugu dhigay waa dhambaal culuse cayayaanka dhoygala wuxuu dheehday maankiisu ee uu garaadkiisu dhilay dhaqasha waayaaba inaad dhuganinoo dhoohan tahay waa dharici weyne dhismaha xoogiyo intaad dhigaha meelayso teenaa wax loo dhoofo iyo dheragitaalaayo dhidinka iyo dhimisteennu waa dhayda oo kale ee kooxkoox usoo dhura nimcada gaajo way dhimanee afartaasi waa guusha dhalan gogoldhigeediiyo dhanka kale haddaan hoga tusayn waana kuu dhaafo dhuuniga shisheeyuhu wadaa waa dhunkaal darane waa dhicis anfaaciga midkii dhoobi keenaayo dhadhan malaha caanaha la dhigo dhowrta ururtaayo dhididkii waxaad xoogsataa dhuunta kuu mara ee dhulka faaga ciiddeenna bay dheragitaalaaye dhulka faaga ciiddeenna bay dheragitaalaayo dhudhumada waxaa laga helaa dhuux la feentaaye macdan dheeman iyo luule hogaa dhooban oo warane beeraha ku dhuurada salkay dhabadi jiiftaaye haddii aan intaa dhaabo oo hore usii dhaafo dhanka kalena aan hoga tusayn waana kuu dhiibo dhidibkiyo dhadhaabkii adoon dhaabadda u yeelin dhinacyada adoon xoojin oo seeska dheeraynin dhacanta iyo oodrogada aan dhuub u saameylin dhammideen kuraastii haddaan dheegga sare eegno dhakafaar ma dhaafaysid oo dhabaqii xaalkiiyo dhumucdii warkaygiiyo dhifkii kuu dhammaystiraya dhimirkiina waxaynu gabagabadiisa ku jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanuud ee xarunta gobolka sool jaamac ismaan salibaan heeso jacayla oo aad tirisay bal ka waran heesaha jacaylka iyagana maadaama ay dhalinyaradu aada u jecel yihiin oo si weyn baraha bulshada iyo goobaha laysugu yimaado ay akhristaan oo kale qaarkood aad dadka la wadaagto oo kale bal nooga waxaan u malaynayaa qofka hadduuna hees jacayla tirin maanta inaan hal abuurba loo arkaynin marka halkan hees baan ku hayaa macnihii waxa layihahdo anigu aada uguma badni jacaylka oo waxaa la yidhahdo laakiin dee kuma gafayo waayahay culimadii asxaabtii cuurkii xirtayduba dhaaxay canaan iyo cilad dhiirigelineed cartan igu abuureen idhaheen balcaashiyo cudoon laafiyaheed iyo cabaaryaha guddoon eeg cududii hubqaadkii carfi muuqa guud eeg ha yeeshee cindiga jaansidii ruuxu raafiya cirfiid wuxuu tilmaameen qaryad uu cayimay baa cidlo kale u taalloo darteed loo cumaamaday riyadan cabiray iyo yoolkii cudoonaa isagoo carqeeroo quus caabigo yaalan xujadii cilaaleyd cishadaynu kulanaa runtii caymo loo helay cayinkaagu gabadh yahay muug gelin calool dumar xuralcaynta mooye cisigaaga deeqaad wada gaari mayso caqligaaga garashada camalkiiyo xijaabnida codyaraan xishoodkiiyo cabsi eebe dhowrnida maamuustin iyo cidhib dhaqankaaga lagu culay midabka cadceedda ah cududiyo tallaabada luquntiiyo cabaaryaha sunniyaha caleentiyo qaansiya cigaalka ah sanqaroor bil curatiya sida caarad sohani waa cibaaro gooniya haddii aynu cawquracana bay wadaagno calaf laygu kaadaray dhulka meeshaad cugatee carunteeda jamatee cindigaagu doonaba casarkan kugeynoo cishahaad ka soo noqon ciriq kuma gelaayo cuf ma qaadi doontida waxa aan carbinayaa caaraha libaax iyo cooflow maroodiga coomaado duulo iyaga ku caawini haddii aad cabsooto ciidankooda diidana ciidaynu joognaa casri weeye maante ciidaynu joognaa casri weeye maante qalabkaa callaqanee lagu caanamaalaan ciidankaaga dhigaya canabay jidhkaagana cadceed taaban mayso sida carabta maalka iyo cilmiga isu geysaan cirka iyo dushaadaba cadar kuu dallaalimi carre idag halkii aad cagta saarto dhilanay hoosiis carfoon iyo daruur midab casuuslaad waqaa ciirsan doonta macnihii xitaa care cadceedis ma arkaysaana waxaan kuu samayn doonaa daruur artificiala oo waxa la yidhaahdo aada harsatid ha curyaamin lahashada ha caburinin jamashada ha cidhiidhin toyashada iyo cawrin muhashadu hana ciilin dooqii caashaqaaga awgii cunto kaaga soomee aawadaa culays iyo lagu raray ciqaabtee aawadaa culays iyo lagu raray ciqaabtee hablaha cariga jira adig kaa calmaday cadradiisi kaa dhigay maxaad kula talinaysaa guud ahaan cid kasta oo gabayada ku jirta ama bulshada qeybkaa talooyinkaad soo jeedinaysaa maxaye si guud bulshada waxaan ugula talin lahaa in suugaantu waxaa la yidhaahdo aynan meesha ka bixin in la wada xiiseeyo in la dhegeysto la badiyo dadka suugaanyahanka ay suugaanta taliyaan waxaan kula talin lahaa kow dadka inay suugaanta ugu kaydiyaan afkooda oo heesta aad tirisid ama gabayga aad tirisidba in laga dhexelo erey ay waxa layihahda bulshadu u baahato in loo micneeyo oo markaa halkaa ka lumi lahaayo loogu kaydiyo dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ah abwaan jaamac cismaan saleebaan oo ka mid ah abwaanada da'da yar ee gobolka sool intaannu barnaamijkaasi mid la mid aan dhammaanta ay ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdikariin olol haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne horyaalka laliiga ee dalka sbein ayaa habeenkii xalay ahaa dib u furmay iyadoo kulankii ugu horreeyeyna ay isaga horyimaadeen kooxaha sevilla iyo real batis ee kubadda cagta kulankan oo si weyn loo wada sugaya ayaa kooxda sevilla oo garoonkeeda joogta waxa ay labi eber ku garaacday kooxda real batis horyaalka sbein ayaa la joojiyey horaantii bishii maarj kadib markii dalkaasi uu saameyn xoogan ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda garanada ay fooda isgelinayaan kooxda khetaf halka valencia ay la ciyaari doonto kooxda levante dhinaca iyo dalka talyaanigana caawa ayaa lagu wadaa inuu dib u furmo kooba italiya oo ka mid ah tartamada waaweyn ee dalkaasi laga ciyaaro kulanka ugu soo horeeya ee samafinaalka lugtiisa labaad ee kooba itaaliya ee caawa lagu furayo ayaa waxaa isaga hor imanaya kooxaha ac milan iyo yuventus waana kulan si weyn loo wada sugayo lugta hore ee samafinaalka kulankan oo kusoo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah ayaa ka dhacay garoonka kooxda ac milan ee sansirio haddaba sida uu noqonayo bartakoolka ciyaaraha talyaaniga ee dib loo furayo iyo waxaa laga fili karo kulankan ayaan wax ka weydiiyey nuur bukhaari oo jooga washington waa mahadsan tahay samakaab ciyaarta caawa muhiimad weyn ayay leedahay aan ku bilowno dhanka brotocoolka inta aanan ahmiyadeeda aanan aadin ciyaarta dabcan waxaan la soconnaa in xiriirka kubadda cagta dalka talyaaniga wasaaradda isboortiga iyo dowladda iyo qaybaha caafimaadka ay isla meel dhigeen brotocool lagu maamuli doono inta ka harsan xillo ciyaareedkan horyaalka talyaaniga waxaa ka mid ah in shan ciyaartooy loo ogolyaha koox kasta inay bedelato intay ciyaarta socoto sagaashanka daqiiqo waxaa ka mid ah in saddex jeer ay nasan karaan ciyaartooyda oo ay biyo cabi karaan waxaa ka mid ah in garoonada aanay taageerayaasha soo geli karin marka laga reebo ciyaartooy ciidamada tababarayaasha kaaliyayaashooda iyo maamulka labada dhinac iyo weliba in mar horeba lasoo baaray ciyaartooyda inay xumad qabaan iyo in kale in afka uu u daboolan yahay tababarayaasha iyo garoonka markay ciyaartooyda soo gelayaan in aysan markay dabaaldegayaan ishab isa siinin ama isan issalaamin iyo waxyaabo kale oo badan aan u nimaano muhiimadda ciyaarta cabduqaadir waxaan la soconnaa in coronavirus oo si xun uu ugu tumtay talyaaniga uu kumanaan ku laayay gaar ahaan magaalada ay kooxda milan ka dhisan tahay ee milano iyo gobolka lombardi marka dadka talyaaniga oo kubadda cagta aada u jecel ayaa suugla ciyaartan caawa oo daahafur u ah xilli ciyaareedka dib u bilowday ee horyaalka dalka talyaaniga dhanka ahmiyadda ciyaarta haddii aan usoo laabana cabduqaadir waxaan la soc is-araggii hore ee tartankan oo ah wareegiisa afardhammaadka hal iyo hal ayuu kusoo dhammaaday garoonka sansiro ee milan ayaa lagu soo ciyaaray caawana yuventus ayaa lagu ciyaari doonaa yuva sida aan la soconno iyada ayaa iska maamusho kubadda cagta talyaaniga haddii ay ahaan lahayd horyaalka oo sideedda sano ay soo qaaday si xiriir ah cooba italiana inta badan iyada ayaa qaadaysay marka waxay u badan tahay kulankan maadaama garoonkeeda lagu ciyaarayo in ay badin doonto sababtuna milan waa ay ka taalay waayadan haddana maaragta soomaalida waxay ku mahmahaan adoo xun xunha ku qariina iyadoo ay ka taallay ayaa laacibintooda ay ka maqan yihiin sida ibrahimovic oo ganaax iyo dhaawac isku darsaday ciyaaryahankii dadabka bidix uga ciyaarayay hernandes oo ka mid ahaa ciyaartooydii ugu gool dhaliska badnaa xilli ciyaareedkan weliba isagoo difaaca waa ganaax ayuu ka maqan yahay sidaa ayay milan xaalkeedu u maraya laakiin tababarahoodu waxa uu sheegay in yuventus ay dhibaatooyin badan gaarsiiyeen kulanadii ugu dambeeyey ay la ciyaareen islamarkaana uu rajo ka qabo in uu guul ka keeno ciyaarta aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nuur bukhaari oo aan wax ka weydiiyey kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha yuventus iyo ac milan ee kubadda cagta oo ka tirsan kooba itaaliya iyo weliba guud ahaan ciyaaraha talyaaniga oo toddobaadkan dib u furmaya wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waxaa haatan aad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanada ah maryan mursal ciise iyo heesta rogrogasho
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa idaacaddii duururume ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigtay isugu iman doonna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo